أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله وإن كنت من قبله لمن الغافلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد tafsiru suurati yuusuf ayaan in sha allahu tacaala aan halkan ka bilaabaynaa ee suuradda qisada nabiyullaahi yuusuf maadaama ay ku badan tahay oo iyadaba ay tahayba qisatu yuusuf calayhi salaatu wasalaam isagaa marka loogu magac daray waa suura makiya qur-aankii qabla alhijra soo degay ayay ahayd waxayna ka mid tahay suuradaha suwar almi-iin la yiraahdo alifla yacni suuratu yunus lasoo bilowday ayay ka mid tahay qisadii nabiyullaahi yuusuf baa ilaahay subxaanahu watacaala uu aada ugu faahfaahinayaa suuraddan cibar iyo wax aada iyo aada u fara badanna ay ku dhex jiraan dhexdeeda aakhirka suuraddaba siduu alla uu yihi laqad kaana fii qasasihim cibratn liuli lalbaab ma kana xadiiثa yuftaraa walakin tasdiiqa اladii bayna yadayhi watafsiila kuli shayi wahuda waraxmata liqowmi yu'minuun wax badan iyo duruus fara badanna waa laga baranayaa waxyaabaha muhimkaa inay tahayna alla wuu sheegay oo suuradda aayaadkeeda ayaan ku maraynaa in sha allahu tacaala dhowr aayadood ay bacdi lculamaa kasoo reebaan oo waxay yidhaahdaan iyagu waxay kusoo degeen dhowr aayadood ilaa afar ama ka yar ayaa madaniye ah bay dhahaan laakiin suuraddu inay un suura makiya tahay sidaas ayaa marka ay u badan yihiin mufasiriinta dhammaanteedba ayb qaala tacaala alla wuxuu yihi bismi illaahi الraxmani الraxiimi alif laam ra tilka taadaasi aayaatu lkitaabi kitaabka aayadihiisii waay kitaabkii almubiini ee wax caddaynayay ama caddaaba isaga innaa annagu anzalnaa waan soo dejinnay hu kitaabka ayaan soo dejinnay qur-aanan xaal uu yahay mid la ururiyey ama mid la akrinaya xaal uu yahay qur-aanka oo carabiyan carab loo nisbeeyey oo luqo carabi ah ku ah luqadiisu ay tahay lacallakum tacqiluuna likay tacqiluu si aada wax u garataan ayaanan usoo dejinnay naxnu annaga naqusu waan qisaynaynaa calayka korkaaga ayaanu ku qisaynaynaa axsana alqasasi waxyaabaha la qiseeyo kuwa ugu wanaag badan ay axsana almaqsuusi waxyaabaha la qiseeyaa kuwa ugu wanaaga badan ayaanu korkaaga ku qisaynaynaa bimaa awxaynaa biiixaa'inaa waxyooshadeenna darteed ayaanu kugu qisaynaynaa ilayka adiga aan ku waxyoonayno haadaa kan kanday alqur'aana qur-aanka ah wain kunta wainhu shaniya kunta waxaad ahayd min qablihi qur-aankan hortiis lamina alghaafiliina kuwa aan waxba ogeyn oo iska halmaansan ama qisaskan aan ogaalka u lahayn ayaad ka mid ahayd waxyigan iyo qur-aankan ka hor marka ilaahay subxaanahu watacaala de suuradda wuxuu ku bilaabay xuruuftii muqatacada ahayd ee tusaysay qur-aanka mucjisnimadiisa dabadeedna waxaa la daba dhigay qur-aanku waxa uu yahay marka alla wuxuu yidhi aliflaam raa tilka taadaasi aayaatu lkitaabi kitaabka aaya aayadihiisii waaye kitaabkii almubiini wax kala bixinayay ee xaqii baatilkii kala saarayay ama almubiini bayaanka u saaxiibka ahaa ayb oo qur-aankii marka xalaashiisii xaaraantiisii baa la caddeeyey xuduuddii axkaamtii baa lagu caddeeyey dhexdiisa ayb qataada waxa uu yidhi mubiinun wallaahi barakatuhu wa hudaahu wa rushduhu waxaa cad barakadiisa khayrkiisa hanuunkiisa iyo yacnii maslaxada dadka oo uu ku hanuuniyo u sheego fahaada min baana ay dahara waa muuqday waay marka hanuunkiisii baa banaanka yaallo waay qur-aankii inaa anagu anzalnaa waan dejinay hu kitaabkan soo dejinay qur-aanan xaal uu yahay qur-aan marka qur-aanan waa xaalo macnaha laga wadaana waxay tahay ay majmuucan isagoo markaa laysku ururiyey ayb marka isagoo laysku ururiyeyna beytulciza samaa-udunyaa sida ibnu cabaas laga wariyey ayuu ku ayaa lagu soo dejiyey markaasaa kadib mufaraq iyo tartiib tartiib loosoo kala dedeji ayaa loosoo kala dejiyey ama inaad tiraahdid inaa anzalnaa waanu dejinay hu kitaabkii qur-aanan xaal uu yahay mid la aqrinaya isagoo qur-aan ah qur-aanka oo carabiyan carabi loo nisbeeyey oo luqadiisa uu kusoo degay ayaa waxay tahay luqad carabi ah ayb meeshaa marka dee kitaabkii ugu dambeeyey iyo nebigii u dambeeyeyba haddii ilaahay carab uu markaa ku sharfay ee carabta marka dadka kale inay ka fiican yihiin jinsi ahaantooda nin iyo qof marka loo fiiriyo nin iyo camalkiis waay oo taas iyada ma jirto kala fiicnaansho nin iyo camalkiis waay laakiin marka ay jinsi tahay jinsiga carbeed ajnaasta kale waa ka khayr badan yahay lianna ilaahay nebi maxamed uu kasoo dhex saaray nebi maxamedna sal ll ly slam wax u dhigmaa ma jiro ayb qofka muslimkaa marka carabnimadu waxay ku tahay qasab carabnimada qasabay ku tahay markaan leeyahayn waxaan ujeedaa luqadii carbeed inuu barto dhaqankii carabta ay lahaan jireen qur-aanku markuu soo degayay inuu barto si uu qur-aankan u fahmo macaanidiisa iyo ilaa luqadii uu qur-aanka kusoo degay qofku sida uu ugu dhadhansanayo macaanida qur-aanka uguma dhadhansan karo luqad kale oo loo bedelo si kasta haddii loo bedelo maxaa yeeley balaaqadii qur-aanka iyo sidii alle qur-aankan usoo dejiyey luqadii uu kusoo dejiyey unbaa si fiican loogu fahmi karaa waxaan kale un waa soo dhoweyn qof kastaa marka waxaa laga rabaa luqada carabiga inuu barto alimaamu shaafici raximahullahna wuxuu yidhi qof walbaa waxaa waajib ku ah carabigii inuu barto inta uu tawxiidkana kaga dhawaaqi karo si sax ah qur-aanka faatixada iyo uu ku aqrisan karo salaadana uu ugu tukan karo khidaabka ilaahay iyana uu ku fahmi karo ayb intaas marka ma kala laha waxyaabo kale oo qofku markuu islaamayana shahaadateynkibuu ku islaamayaa salaaddii markuu tukanayo carabigiibuu ku tukanayaa luqa carbeed weeyaan faatixadii iyo alla ammaanta la ammaanayo tasbiixda iyo waxa lagu ammaanayo marka qur-aankiina waa kaasaayo alle wuxuu u nisbeeyey marka qur-aanan carabiyan buu yihi luqad carbeed ayaa loo nisbeeyey marka carabnimada iyo diinta meel loo kala wadi karaa marka ma jirto leanna qofku si uu diin dhaba u fahmo luqadii carbeed inuu fahmo kama maarmayo leanna qur-aankii baa uga xiran rasuulkii uu raacayay axaadiidtiisii baa carabi ah marka waxyaabahan cadowga ummadani uu faafinayo ummadda isku diraayo ee uu leeyahay carab idinka naca idinkan gaar idinka carab ma tihiin iyo carabnimada iyo uu la dagaalamayo ama luqadda carabigaba lala dagaalamayo wax fiican maaha oo markaa loo arkayo luqada carabiga luqad ajnabi waayo dad dhahayaa arkeen luqada carabiga luqad ajnebi maaha qof muslima ajnebi kama aha ee qur-aankii baad haddii kale ajnebi ka noqonaysaa ninna ma jeclo qur-aanku inuu ajnebi ka noqdo xarakaad waxaa jira waxbarasho iyo u nisbo sheegto oo dadka kasoo galo dhanka waxbarashada kalana dagaalamo xaqiiqatan ummadan wanaageeda oo luqadaas carabiga ayay u hore ayaa ugu horeeyo waxa ay kala dagaalamayaan marka in layska ilaaliyo way kuwaas banaankaas layskaga horo oo la yidhaahdo innaga luqada carabiga qur-aankeennana waa kusoo degay nebigeennana waa carabi orad iska tag adiga adiga maxaad noo tahay isaga muxuu noo yahay waxba nooma ah waxbana diinna nalama wadaago luqadna nalama wadaago dhaqanna nalama wadaago markaasuu haddana luqadii qur-aanka iyo fahamkii qur-aanka ayuu ka horjeedaa culimadu waxay yidhaahdaan luqada carabiga fahamkeedoo xumaado diinta in si xun loo fahmaa ka dhalato wax fara badanna oo bidcooyin fara badan iyo firqooyin fara badanna asal waxaa u ah fahamka luqada carabiga ee qur-aanka uu kusoo degay markuu ka qaldamay ayay fahamkii markuu qaldamay bay wax xun ay ictiqaadiyeen imaam abu shaama kitaab khudbat lkitaab almu'amal sidaas aathaar buu keenayaa cumar iyo ibnu cumar iyana waa ku garaaci jireen ilmahooda luqada carabiga inay gafaan ama ay laxniyaan cumar waa ku garaaci jiray ilmaha ibnu cumarna sidoo kaleu ahaa maxaa yeelay qur-aanka fahamkiisay ka ogyihiin meeshaas marka ayb luqaadka kalena waxay wataan dhaqamo kale dabcan dhaqamadaas in la yska ilaaliyo waa haddaad luqadda aada barato dhaqankeedana waa baranaysa laa shaka saa darteed cumar wuxuu yihi radia allahu canhu maa maa tacallama axadun ilfarisiyata ilaa khabus qof faarisiyad ma barto ilaa waa xumaadaa buu yihi ama ilaa khaba bacdi riwaayat ilaa khaba bay leedahay macnaha laga wadaana waxay tahay luqaddu dhaqan bay wadataa dadkeedu hadday khiyaano iyo qaabdarro iyo dabeecado fool xun ay qabaan marka aada luqadooda barato waa jaranjaro xumaantii aada uga sii fuulayso macnaheeduna maaha luqaadka kale in la bartaa inay xaaraan tahay haddana laakiin in la ogaado weeyaan luqad marka aada baranayso luqadaa waxay tahay iyo dhaqankeeda adoon ogeyn haddaad iska barato xumaanteedii baa kuusoo gudbaysa oo kuusoo tallaabaysa ayb maqaamkaana marka keenayo qur-aanan carabiyanta in intaa laga bixiyo leanna beryahan dambe soomaalidu waxaa uun laga soo taagay carab nacayb markaasay diintii fahamkeedii iyo luqadii iyo wax walba waa la naceen haddii adiga marka qof caraba uu ku xumeeyey macnaheedu maahan jinsigaa dhan inaad u gafto nebi moxamedna uu ku jiro salawaatullaahi wasalaamuhu calayh ayb inaa anagu anzalnaa waxaanu dejinay hu kitaabkii qur-aanan xaal uu yahay qur-aan carabiyan xaal kaas oo carabiyan carabi loo nisbeeyey lacallakum tacqiluuna likay tacqiluu si aada u garataan ayaanu luqadiina idinkugu soo dejinay luqada carabiga ah naxnu naqusu calayka axsana alqasasi bimaa awxaynaa naxnu anagu naqusu waan qisaynaynaa calayka adiga korkaaga axsana alqasasi qisooyinka kuwa ugu wanaagga badan baan korkaaga ku qisaynaynaa alqasas bimacnaa markaa atasmiyatu bilmasder waa waa inay tahay ism oo masderkii marka ism loogaga dhigay bimacnaa alqasas wixii la raacraaco ayaa la yidhaahdaa amase in alqasas bimacnaa ismu mafcuul laga laqbeeyo bimacnaa almaqsuus waxa la qiseeyo oo laga waramo kan ugu wanaagga badan ayaanu ku qisaynaynaa bimaa awxaynaa biiixaa'inaa waxyooshadeenna ayaanaan kugu qisaynaynaa ilayka adiga xaggaaga aan kugu waxyoonayno haada alqur'aana qur-aankan kan ah aan kugu waxyoonnay baanu kugu qisaynaynaa qisaska kuwooda ugu wanaag wanaagga badan wain kunta wain hushaaniya kunta waxaad ahayd min qablihi kitaabkan hortiis la mina algaafiliina kuwa halmaansan oo moog ayaad ahayd qisooyinkaas oo adiga qur-aankan ka hor waad moogeydo aqoon uma lahayn waxyigaanaad aqoon ugu yeelatay oo waxay la mid tahay ma sida ilaahay uu yidhi maa kunta tadri ma lkitaabu wala liimaan kitaabna ma ogeyn iimaanna ma ogeyn laakiin ilaahay baa kugu naxariistay nin walbaana marka inta uu ka qaato qur-aanka ayaa naxariista alla u naxariistay ay ula eg tahay fahamka qur-aanka iyo qur-aankii ku camalfalkiisa id qaala yuusufu marka suuraddani waxaa la yidhi maxaa loogu magacaabay axsana alqasas marka culimada taas way ka hadlaan almuraadu waxaa la yidhi qisatu yuusuf calayhi salaam gaar ahaan waxaa samaaha allahu tacaala axsana alqasas buu ilaahay ku magacaabay limaa fiihaa waxa ku sugan oo min alcibari cibro qaadasho waalxikami xikmado waalnukati iyo walfawaa'idi iyo fawaa'id allatii tasluxu liddiini waddunya suuradda waxaa ku jirta cibrooyin iyo fawaa-id adduunyo iyo iyo yacnii aakhiro labadaba diin iyo adduunyo labadaba yacnii u habboon min siyari lmuluuk boqorada dhaqankoodaa ku jiro waalmamaaliik addoommada iyo dadka la xukumo waalculamaa dadka culimada siiradoodaa ku jirto wa makru nnisaa haween iyo shirqoolkood iyo dhagartoodaa ku jiro wasabru calaa ada alacdaa cadowga dhibkiisa sida loogu sabraa laga barana wa xusnu tajaawusi canhum markii laga awood roonaadana in layska dhaafo layska cafiyo bacda bacda aliltiqaa markii la kulmo ka gadaale in layska daayo iyo wax fara badan baa suuraddii ku jirta ayb marka suuratu markaa sidaasaa suuradda waxaa loogu magacaabay axsana alqasas id qaala yuusufu liabiihi yaa abati idkur xus id waqti qaala uu yidhi yuusufu ama haddaad doonto naxnu naqusu calayka axsana alqasasi ka bedel ayb udkur xus id waqti qaala yuusufu yuusuf uu yidhi liabiihi aabihi uu ku yidhi yaa abati aabbow inii aniga ra-aytu waxaan arkay axada cashara kow iyo toban ayaan arkay kowkaban min kowkabin xidiga ah washamsa qoraxdii baan arkay waalqamara dayqii baan arkay ra-aytuhum waan arkay waa lasii adkeeyey taakiid waayo marka ra-aytuhum waan arkay saajidiina xaal ay yihiin kuwa sujuudaya lii aniga ii sujuudayo riyadaa baan ku riyooday qaala wuxuu yidhi yacquub yaa bunaya wiilkaygiiyow laa taqsus ha qisaynin ru'yaaka ru'yadaada ha u qisaynin calaa ikhwatika walaalahaa korkooda ha ugu qisaynin oo ha u sheegin fayakiiduu ay ku shirqoolaan laka adiga ay ku shirqoolaan markaasi kaydan shirqool ay ku shirqoolaan ina shaydaana shaydaan lil insaani dadka wuxuu u ahaaday caduwun cadow cadowga oo mubiinun cadaawadiisu caddahay qisadii marka waxaa lagu bilaabay nabiyullaahi yuusuf ru'yo ou arkay isagoo yar uu ku riyooday dayib ru'yadaasina marka nabiyullaahi yacquubna waxbuu ka fahmay marka udkur xus id waqti qaala yuusufu yuusuf uu yidhi liabiihi aabbihi uu ku yidhi yaa abati aabbow innii aniga ra-aytu waxaan arkay axadda cashara kow iyo toban kowkaban min kowkabin xidiga ah iyo washamsa qoraxdii baan arkay waalqamara bishii ra-aytuhum waan arkay saajidiina iyagoo sujuudaya li aniga ii sujuudayo sidaa baan ku riyooday aabbihii buu marka sidaa u sheegay ayb marka saajidiina un wuxuu ka dhigay sidii maadaama sujuuddu ay sifo u tahay bani aadam oo yacqil ah ayaa hadda qoraxdii iyo dayixii iyona maadaama sifadaas sujuuddu ay ay u habboon tahay wax waxgaranayo bani aadam ama caqli uu ku jiro maadaama ay u habboon tahay ya-dii iyo nuuntii jamaca mudakar la yskaga sifeeyo oo wasfi loogaga dhigay ayb kowkabkuna marka waa xidigaha yaryarka bisha iyo dayixuna waa macruuf ayaga ayb qaala wuxuu yidhi markaa markaa yuusuf wuxuu jiray labiiyo toban sano meelahaasaa la yidhi marka ayb ru'yadaani marka uu arkayay qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi yacquub yaa bunaya wiilkaygiiyow laa taqsus ha sheegin oo ha qisaynin ru'yaaka ru'yadaada calaa ikhwatika walaalaha korkooda ha ku qisaynin oo ha ku sheegin laba mas-alaba meeshaa marka waa laga qaadanayaa ru'yada qofku hadduu ru'yada maadaama ay min almubashiraat ka mid tahay qofku haddii uu wax arko inuunan u sheegin hadday ru'yo fiican tahayna qof uu dadka ugu jecel yahay ama uu isleeyahay daacad buu kuu yahay inuu u sheegaa wanaagsan qofka uu isleeyahay daacad kuuma ahanna inuunan u sheegin oo uu markaa yacni iska daayo sidaasaa marka yacni ay tahay leanna nabiyullaahi yacquub hadda wuxuu leeyay laa taqsus ru'yaaka calaa ikhwatika ru'yadaada walaalahaa ha u sheegin buu leeyahay nebigana sala allahu calayh waali wasalama tacaaliimtaasuuna siiyeyoo ru'yada qofka adiga markaa aada isleedahay yacni daacad kuuma aha hadday ru'yadu wanaagsan tahay looma sheego ayb ru'yada xunna sideedaba lama sheega iyada ayb masalada labaad ee laga qaadanayaa waxay tahay walaalaha ha u sheegin markuu yidhi fayakiiduu laka ay fayakiiduuka ay ku hagarsadaan markaasi adiga kaydan hagarsi laamku waa zaa'ida waa xagga ciraabta fayakiiduu laka ay fayakiiduuka ay adiga ku hagarsadaan ay ku shirqoolaan kaydan shirqool meeshaa qurdubi wuxuu leeyahay waxaa laga qaadanayaa iyadana qofka qofka aan daacadda u ahayn eed dhibkiisa kaga cabsanaysa waad u sheegi kartaa arrintaa iyadana xan ma aha oo haddaad tidhaahdi war hebelow qofkaa iska ilaali ninkaas kuma jecla dhibaatayou kuu keenin xumaantaaduu raadinayaa waa ku xasdayaa nicmadaada iyo waxaaga ha iskaga sheegin sidaa inaynan ahayn markaasi xan iyo dembi inaynan ahayn waa min baabi markaa nusxi walaalkaa aada u naseexaynayso adoon qofkiina wax ka sheegin dabcan waa saas iyo waa saas kale adoon dhihin labadaas masale ayuu ayuu qurdubi sheegay oo aayadda laga qaadanayo ayb axaadiidta qaarkoodna waa ku kabay oo adiga xaajaadkaaga istaciinuu calaa xaajaatikum bilkitmaan yaa soo aroortay xaajadiinna waxaad u kaalmaysataan qarin de wuxuu haddii wax in la qarsan karaa qof gaar ay u tahay wax qof gaar ku ah iyo wax lamida ay tahay qofku inuu xaajadiisii aayar qarsado oo nin naasixa un tala uu ka doonayo iyo inuu u sheego meel walba uunan iska dhigin ayb waxaa kaloo aayadda laga qaadanayaa shaydaanku inuu dadka walaalaha isku diri karo xataa ee iyagu yacni hal meel kasoo jeedo in uu isku diri karo xaasidnimona uu iskaga horkeeni karo xaasidnimadana cudur aada u foolxun waay qofka xaasidkaana mar walba qalbigiisa waa gubanayaa maxaa yeelay wuxuunan awood u lahayn ee cadiyo alla ah buu ka qaadanayaa ayuu isku dayayaa inuu ka qaado qof waxuunan ka qaadi karin ina shayطaana shayطaan lilinsaani insaankii caduwun ay ina shayطaana shayطaanku caduwun cadow weeyaan mubiinun cadaawadiisu ay caddahay oo lilinsaani uu yahay shaydaan baa marka loo tiiriyey waxaan isku diraya marka walaalaha isnecbaysiinayo waa shaydaankaas wakadalika yejtabiika rabuka wayucallimuka min ta'wiili alaxaadiid wakadalika sidaadaas oo kale siduu alla ru'yadaa kugu deeqay sidaadaas oo kale yejtabiika wuu ku dooranayaa rabbuka rabbigaa waa ku dooranayaa wayucallimuka waa ku barbarayaa min ta'wiili laxaadiidi ru'yooyinka iyo sheekooyinka caaqibada ay ku dambeynayaan buu ku barayaa wayutimu wou dhammaystirayaa alle nicmatahu nicmadiisa waa nubuwadiiyabuu caleyka korkaaga ku dhammaystirayaa adiga korkaaga iyo wacalaa aali yacquuba reer yacquub korkooda kamaa sidii atama uu u dhammaystiray haa iyada calaa abaweyka labadaadii aabba uu ugu dhammaystiray korkooda min qablu hortaa adiga min qablika ayb ibraahima ibraahim siduu ugu dhammaystiray wa isxaaqa isxaaq siduu ugu dhammaystiray korkiisa ina rabbaka rabbigaa caliimun mid ogaal badan oo cilmi badan waaye oo meesha uu yacni dadka waxa uu siinayo iyo cidda uu wax siinayo iyo ku cilmi badan xakiimun xikmad badan weeyaan rabbigaa ayb nabiyullaahi yacquub marka wuxuu leeyay wakadalika sidaadaas oo kale sidaad ru'yada alla uu kugu deeqay ood ru'yadaas u aragtay yejtabiika wuu ku dooranayaa rabbuka rabbigaa waa ku dooranayaa ayb oo yacnii wuu ku dooranayaa rabbiga wayucallimuka wuu ku barbarayaa min ta'wiili laxaadiidi ru'yooyinka caaqibadooda iyo waxa ay ku dambeynayaan ayuu ku barayaa ta'wiil marka waxaa weeyaan shayga meesha uu ku dambeynayo caaqibadiisa dambe alaxaadiidna hadda ru'yooyinkaa loo jeedaa ru'yooyinka dadka ay ka qiseeyaan ama ay ka sheekeeyaan ciribteeda iyo meeshay ku dambeynayso ayuu rabbigaa ku barayaa aqoon uu kuu siinayaa arrintaa iyadan yuriidu tacbiira ru'yaa buu u jeedaa wayutimu wou dhammaystirayaa nicmatahu nicmadiisii alla caleyka korkaaga uu ku dhammaystirayaa binubuwati nebina waa kaa dhigayaa saas darteed buu nebigu sala allahu alayh waali wasalam yuusuf wuxuu ku tilmaamay alkariimu ibn lkariim ibni lkariim ibni khaliil illaahi isagu waa nebi wanaag badan aabihii yacquub waa nebi wanaag badan yacquub aabihii waa nebi wanaag badan waa isxaaq awowga korana waa nabiyullahi ibraahimu khaliilullaahi nasab iyo abtirsi marka uu israaco iyaga marka yacni wax ka nabiyullaahi yuusuf wax uga fiican ma laha ayb leanna isaguna waa nebi aabihii waa nebi awowgii waa nebi awowgii kalena waa nebi markii nabiga sala allahu alayh waali wasalama asxaabta qaarkood ay yidhaahdeen ay wax ka su-aaleen nasabka iyo xasabka iyo waxyaabaha markay wax ka weydiiyeen waa kii yidhi marka nabiyullaahi yuusuf ku tusaale qaatay oo marka ay yidhaahdeen maya laysa can hada nas'aluka oo waxaan kaa su-aalaynaa macaadin alcarabi tas'aluunii haabay yidhaahdeen markaasuu nebigu waa kii yidhi khiyaarukum fi ljaahiliyati khiyaarukum fi lislaami idaa faqubu ayb wacalaa aali yacquuba wayutimu wou dhammaystirayaa alle nicmatahu nicmadiisii buu taam yeelayaa caleyka korkaaga ayuu ku dhammaystirayaa iyo wacalaa aali yacquuba reer yacquub korkooda kamaa sidii atamahaa nicmadii uu u taam yeelay calaa abaweyka labadaada aabba korkood uu ugu taam yeelay min qablu hadda ka hor oo adigaba kaa hor sida uu yacnii u taam yeelay aabbayaalkaa korkooda ugu taam yeelay ibraahiima ah iyo wa isxaaqa isxaaq uu ugu taam yeelay ina rabbaka rabbigaa caliimun mid ogaal badan weeyaano yacni meesha nicmadiisa uu dhigayo garanayo waayo xakiimun xikmad badan ayb laqad kaana fii yuusufa wa ikhwatihi aayaatun lisaa'iliin laqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe kaana waxaa ahaa fii yuusufa yuusuf dhexdiisa iyo wa ikhwatihi iyo walaalihii dhexdooda aayaatun calaamaad waxdaaniyada allana lagu garan karo awoodda alle iyo sida uu quluubta u gedgediyo iyo lagu garanayaa ku sugan lisaa-iliina kuwa weydiinayay ugu sugan tahay ayb laqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe kaana waxaa ahaa aayaatun aayaad yaa fii yuusufa yuusuf dhexdiisa ahaatay wa ikhwatihi walaalihiis lisaa-iliina kuwa weydiinayayna u ahaatay kuwa weydiinaya marka yaa waaye wadalika ana alyahuuda sa'aluu rasuula llahi sala ll ly slam yahuud baa waxay su-aaleen nebiga can qisati yuusuf bal waxay yidhaahdeen yuusuf qisadiisa ka warran haddaad nebi tahay maxaa ka keenay ardu kancaan yacquub maxaa halkaa ka keenay oo masar soo dejiyey maxaad ka taqaanaa bay dhaheen arrintaa bay su-aaleen suuraddan baa marka timid kuwa su-aalaya marka dalaalo iyo aayaad waaye marka ay ku gartaan nebiga nebinimadiisa aayaatun lisaa'iliin marka waa calaamaad nebiga nubuwadiisa lagu garan kara leanna waxna ma akriyo taariikh daqiiqana waa ka warramayaa waqti hore dhacday sida kitaabkooda ugu taallana waa u sheegayaa taa markaas miyaynan ahayn marka calaamad nubuwada nebiga sala allahu alayh waali wasalama tusayso id qaala yuusufu liabiihi id waqti ayay aayaad ama yacni ama calaamaad ay tahay ama udkur xus id waqti qaaluu ay yidhaahdeen yuusuf walaalihi layuusufu yuusuf iyo wa akuuhu walaal iyo walaalkii ayaa axabu loo jacayl badan yahay ilaa abiina aabbaheena agtiisa mina annagana looga jacayl badan yahay wa naxnu walxaal naxnu anaguna cusbatun aan nahay jamaaco an ka badan nahay iyaga ina abaanaa aabbaheen lafii dalaalin gef dhexdiis ayuu ku sugan yahay gefka oo mubiinin cad marka halkaasay marka ka bilaabayaanoo yuusuf iyo walaalkii banyaamiin hal hooyaa wada dhashay inta kalena waxaa hooyooyinkoodu waa ka duwanayd hooyadaas marka waxay yidhaahdeen aabbahan nabiyullaahi yacquubna waxaa la jeclaysiiyey nabiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam ayuu aada u jeclaa iyaga marka waxay leeyihin inagiio ka tiro badan xoog markay noqotona ka xoog badan oo niman wax ilaalinayo xoolihii raacayo oo shaqo aabaheen aan u qaban dad u qaban kara anagoo ah iyo aabaheen haddana wiilkan iyo walaalkiisa uu jecel yahay meeshaasay marka ka bilaabeen udkur xus id waqti qaaluu ay yidhaahdeen la yuusufu yuusuf iyo wa akuuhu walaalkiis yaa axabu loo jacayl badan yahay ilaa abiinaa aabbahan mina annagana looga jacayl badan yahay oo iyagu aada u jecel yahay annaga naga jecel yahay walxaal naxnu anaguna cusbatun jamaaca ana toban ayaan nahay bay leeyihin ayb amase sagaal ayb cusbadu marka waa un jamaacada maa beyna alwaaxidi ila alcashara kow ilaa toban waxay udhexeeyo saddex ilaa toban waxay udhexeeya waa la yidhi oo waxyaabaha wax ka duwanna waa la yidhi halkaa marka macnuhu waxay tahay marka marka ugu horeysaba jacaylkii aabbahood jeclaabay ku xasdayaan ay ku bilaabeen inay ku xasdeen ayb ina abaanaa aabbaheen lafii dalaalin gef dhexdiis buu ku sugan yahay gefka oo mubiinin cad dalaal hadda meeshaan marka xagga diinta lagama wado macnuhu wuxuu yahay arrintan jacaylkan oo iyagu aada u jeclaanaya waa ku gefsan yahay ka wadaan ay khaaan baykhata-un bayinun yacni yuu ku dhex sugan yahay fii iithaarihi doorashadiisa yuusufa uu doortay iyo wa akhaahu calaynaa annaga uu naga doortay walayse almuraadu minhu ulajeedaduna ma aha addalaala fi ddiin addalaala can iddiin diintii oo laga dhuma maaha walow araaduuhu hadday sidaa dooni lahaayeen buu yidhi baqawi lakafaruu bihi wayba ku gaaloobi lahaayeen arrintaas leanna nabiyullaahi yacquub waa nebi ilaahay xagga diintu waa baadiyeysan yahay hadday dhahaan wayba ku gaaloobayaan arrintaas bal ilmuraadu minhu muraadku wuxuu yahay alkhata'u fii tadbiiri amri ddunyaa waa gef adduunyada maamulkeeda ku tacalluqo ama ku saabsan ayb yaquuluuna waxay leeyihiin naxnu anfacu lahu annagaa u anfac badan fii amri dunyaa adduunye markay tahay wa islaaxi amri macaashihi wa racyi mawaashiihi arrinta yacni noloshiisa iyo xoolihiisii oo yacni markaa yacni loo raaco iyo fa naxnu owlaa bilmaxabati minhu annagaaba uga habboon marka in nala jeclaado aabbaheen marka waa waa arrintaa iyadaa marka yacni waa ku qaldan yahay sidaasay ka wadaan uqtuluu dila bay yidhaahdeen yuusuf marka maxay samaynayaan marka waxay yidhaahdeen uqtuluu dila yuusufa yuusuf dila aw amase idraxuu tuura hu isaga ardan dhul ku tuura oo fogeeya macnaha yakhlu ha khaali noqdee lakum idinka ha idin khaali noqdee wajhu abiikum aabihiin wejigiisa ha idin eber noqdo idinka oo iyaga markuu waayo idinkaa soo haraya danbuu idin jeclaan ayaa markaas wa takuunuu aada ahaataan markaa min bacdihi isaga gadaashiisa qowman qolo qolada oo saalixiina toosanoo towbad keeno ee isaga markaad fogeysaan dembigana ka towbad keena jacaylkiina idinka saa khaalis ha idinkugu noqdo ayb meeshan marka aayadani culimada qaar waxay u deli waxay yidhaahdaan aslan masale laysku khilaafsan yahaa jirto ikhwatu yuusuf ambiya miyay ahaayeen mase ma ahayn hal kaanuu ambiyaa mase maynan ahayn qurdubi marka wuxuu leeyahay aayaddan waxaa lagala baxayaa inaysan ambiye ahayn maxaa yeelay ambiyadu dadkan horta iyagu dad qaangaara waayo markan waxaana ay sameynayaan haddana yuusuf aan dilno inay ku hamiyaan dilka qof la dilaa isagoon dembi geysanin waa dembi kabiira ama lagu hamiyo nebina ku hamin maayo wax sidaas oo kale ah ayb oo dembiga kabiirada ah ku hamin maayo oo ma sameynayo waxyaabahan marka xaasidnimada iyo beenta iyo ballantii ay ka baxeen iyo khiyaanadii iyo waa kabaa-ir wado weeyaan meeshaas marka waay wuxuu leeyahay qurdubi isaga waxaa laga qaadanaya ama lagala baxayaa inaysan ambiye ahayn iyaga rusul ambiye maynan ahayn bacdi alculamaana waxay leeyihin ambiyay ahaayeen waxaanina waxay ka dhaceen intaan qabla nubuwa iyo waxyaabahaasay ka dhaceen ayay leeyihiin warkaas horaadna moodaa inuu ishkaal ishkaalkiisu yaryahay ka hore uqtuluu dila yuusufa yuusuf dila aw amase iطraxuu tuura hu isaga yacnii iطraxuuhu fogeeya unbaa laga wadaa ardan dhul yacnii ku tuurow ku fogeeya yakhlu ha khaali noqdee lakum idinka ha idiin khaali noqdo wajhu abiikum aabihiin wejigiisa watakuunuu aada ahaataan mar waxaad ahaanaysaan min bacdihi isaga gadaashiisa qowman qolo qolada oo saalixiina hagaagsan oo ilaahay u towbad keeno yaad noqonaysaan markaasoo allana waa idin cafinayaa waa amaanida marka shaydaanku dadka uu kasoo gala waxaan sameyn dib baad ka towbad keeni doontaa qaala qaa-ilun mid yidhaahdo ayaa wuxuu yidhi kaasoo minhum iyaga ka mid a laa taqtuluu ha dilinina yuusufa yuusuf ha dilinina wa alquu tuurahu isaga fii ghayaabati ljubbi ceelka mugdigiisa ku tuura yaltaqid ha qaateehu isaga bacdu sayaarati socotada qaarkood ha gurubsadeenoo ha qaateene in kuntum haddii aad tihiin faaciliina kuwa wax samaynayo or haddaad wax samaynaysaan sidaa yeela taladan baa marka midkani uu bixiyey qaala qaa-ilun mid yidhaahdo ayaa wuxuu yidhi kaasoo minhum iyaga ka mid a laa taqtuluu ha dilinina yuusufa yuusuf ha dilinina wa alquuhu rida oo tuura fii ghayaabati ljubbi xarafkan marka fii ghayaabaati ljubbina waa la aqriyey fii ghayaabati ljubbina waa la aqriyey aljubbu macnihiisuna waxaa weeyaan waa ceelka marka aan raarka loo yeelin ceelka marka aan raarka loo yeelin ayaa jubbi la yidhaha haddii raar loo yeelana waxaa la yidhaha bi'ri ayb luqada carabiga ghayaabati ljubbi ghayaabaduna waxay tahay mudlimu lbi'ri ceelka mugdigiisa ku rida ayb wa alquu tuurahu isaga fii ghayaabati ljubbi ceelkii markaa mugdigiisii ku rida oo ku tuura yaltaqid gurubsadee oo qaateehu isaga bacdu sayaarati socotada qaarkood baa qaadanayaane ceelkii bay wadaan u ridanayaan iyagaa iska qaadan doonee sidaa yeela macnaha ayb meeshaan marka qurdubi wuxuu uga hadlay luqadada iyo qof meel lagu tuuray qofkii helo iyo welihiisii iyo xagow raacayaa iyo masaa-ishaas buu meeshaan uu kaga waramay ayb cumar isaga waxaa laga wariyey radia allahu canhu nin u keenay cunug mambuud ahoo meel lagu tuuray ayaa nin u keenay markaasuu yihi markhaati ka noqo cunugan aan soo helay markaasuu cumar wuxuu u qaatay inuu yahay cunugiisii isaga uu dhalay oo uu rabo marka in loo masruufo markaasuu yihi odaygaaga ii keen odaygiisiibuu u keenay markaasuu yihi casal quwayru abusan ninkii odagaaga marka wuxuu yihi ninkaani nin hiqa ah weeyaan yaa amiira almu'miniin anaa odagiisaa runun runaanna ku aqaanaa cumar markuu ka qaatay ta ninkaa taskiyadaasi markaasuu wuxuu yidhi cunugan masruufkiisana annagaa bixinayna walaka walaa-uhu maadaama adiga aada korinayso welihiisa iyo nicmadiisa adaa qaadanaya oo mawlaad u noqonaysaa meeshaas bay marka culimada qaar waxay kala baxeen qofkii qof meel lagu tuuray cunug yaroo inuu halaagsamo ka cabsaday ee soo qaaday barbaariyey koriyey welihiis isagaa iskale hadhow haddii la dilo diyadiisii iyo waxa ku tacalluqo ama maalkiisa dhaxalkiisa bil walaa-i inuu ku dhaxli karo ayay ka qaateen meeshaas nacan qisadaa cumar radia allahu canhu musnadulfaaruuqa ayuu ibnu kathiir ku wariyey qeyb ka midana bukhaari wuxuu ku warinaa tacliiq ahaan ayuu usoo saaray ayb aduu waxyaabaha meelahaas kaga hadlayn laakiin madaahibta waxay u badan yihiin iyaga welana lagu dhaxli maayo welihiisana baytulmaalkaa iskala yeelanayo masruufkiisana baytulmaalka ninkaas soo qaadayna ajar unbuu ka helayaay waxba ka qaadan maayo ayb markaa yaltaqidhu bacdu sayaarati meelahaas waxyaabahaas ka bixiyay in kuntum haddii aad tihiin faaciliina kuwa wax falayo o samaynayo qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaanaa aabbaheenow maa laka maxaa kuu sugnaaday oo lahaantaada ahaaday laa ta'manunaa aadanna aaminaynin nagu aaminaynin innaga calaa yuusufa yuusuf aadan nagu aaminaynin wa inaa walxaal inaa anaguna lanaasixuuna kuwa u khayr miirayo daacad lahu isaga u ah aan nahay ayb maxaadan nagu noo aaminaynin oo isaga aydnan noogu aaminaynin arsil dir hu isaga dir oo sii daa macanaa annaga maceena kusii daayoo nagu dir yacnii nagu dar hadan berito sii daa oo inaga hana raacee yartac ha nafisee markaa wayalcab ha soo ciyaaro wa inaa anagu laxaafiduuna kuwa ilaalinayaa nahilahu isaga qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi yacquub inii aniga layaxsununii waxaa i murug gelinayo an tadhabuu inaad la tagtaan bihi isaga wa akhaafu waxaana ka cabsanayaa an ya'kulahu inuu cuno adiibu yeyga inuu cuno ayaan ka baqayaa wa antum idinkuna qaafiluuna kuwa moog oo halmaansan canhu isaga xaggiisa aada halmaansantihiin sidaa aad tihiin qaaluu waxay yidhaahdeen lawallaahi in akalahu haddii uu cuno adiibu yeygu hadduu cuno walxaal naxnu anaguna cusbatun koox aan nahay inaa anagu idan markaasi la khaasiruuna kuwa lagu khasaaray oo wax matarayaal ah baan nahayba markaasi ayb aabbihii bay marka sidaa uga qaadanayaan marka ayb qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaanaa aabbaheenow maa laka maxaa lahaantaada ahaadayoo laa ta'mannaa asalkeeda laa ta'manunaa ayay ahayd laa ta'manunaa ayay ahayd naadiyo damiirka ah iyo ta'manu oo markaa ficilkii u dambayso nuunkaasu ficilka u dambeeyaa ayb leanna maxaa yeeley laadu waa naafiyo waayo ayb markaa markay sidaa tahay xaraftan sidan baa nuunkaas lama qorin laakiin inuu nuun godani meesha ka maqan yahayna calaamad baa korkeeda lagu dhigayo waa ishmaam oo qofkii marka xarafka uu aqrinayo damadiibuu intuu usoo leexdo isagoo marka qofka indhaha qabaa arkayo qofka maqlaaya laakiin wax damaa ma fahmayo ishmaam ayuu marka samaynayaa amase rown xarakadii qaar in laga tago oo oo ma yacni markaa thuluth ama wax lamida laga aqriyo maa laka laa ta'manunaa sidaas oo kale la yidhaahdo ayb marka macnuhuna laa ta'manunaa weeyaan un ujeedka oo maa laka maxaa lahaantaada ahaadayoo laa ta'manunaa aadan annaga na aaminaynin calaa yuusufa yuusuf aadan nagu aaminaynin korkiisa wa inaa anaguna lanaasixuuna kuwa u khayr miiraya lahu isaga u khayr miiraya aan nahay arsil dir hu isaga macanaa annaga la jirkeenna ku dir oo daa hadan berito yartac hasoo ha nafiso wayalcab ha soo ciyaaree rataca fulaanun waxay tahay qofku markuu intuu bannaanka u baxo shaqo ama wax lamida intuu ka tago oo iska nafisayo oo uu iska baashaalayo iska yacnii nafis tegaya ayb min aracyi bay ka timid marka macnahaas baana loo jeedaa ayb ha iska soo nafiso nartac wanalcabna waa la aqriyey nartac wanalcab marka la aqriyo marka de annagu aan markaa iska nafisno wanalcab aan ciyaarno culimada marka qabto ikhwatu yuusuf waa ambiyo waxaa la yidhi marka hadday ambiyo yihiin dhaqankan marka nartac wanalcab ambiyo miyay u habboon tahay abu camr bnu lcalaa baa la su-aalay abu camr bnu lcalaa marka wuxuu yidhi macnaha marka wuxuu yidhi waa inta aan loo waxyoonin bay ahayd qabla nubuwa oo iyaga laftooda ay iska yaryaraayeen bay ahayd sidaas oo macnahaas buu marka tilmaamay abuu camr bnu lcalaa oo haddii nartac iyo nalcab la akriyo wa inaa anagu laxaafiduuna kuwa ilaalinayaan ahlahu isaga qaala wuxuu yihi nabiyullaahi yacquub inii aniga layaxsununii waxaa imurug gelinayo an tadhabuu bihi inaad la tagtaan yuusuf ayb wa akhaafu waxaan ka cabsanayaa an ya'kulahu inuu cuno adiibu yeyga inuu cuno diibigu marka waa yeyga ayb waraabaha isaga dabucaa la yihahda dibigana waa yey labay kale yihiin ayb sidaasaan marka ka wa akhaafu waxaan ka cabsanayaa an ya'kulahu inuu cuno addibu iyeyga inuu cuno ayaan ka cabsanayaa wa antum idinkuna haafiluuna kuwii moog aad tihiin canhu xaggiisa ood iska halmaantaan ayb sidaa baan ka baqayaa buuyii ayb oo markaa baqawi wuxuu leey wadalika ana yacquuba nabiy llaahi yacquub kaana ra'aa fi lmanaami ru'yo wuxuu ku arkay ana di'ban shadda calaa yuusuf dhurwaa marka yuusuf ku boodaya iyo wax saasoo kale u arkay fa kaana yakhaafu min dalika waa ka cabsanaya marka arrintaa fa min hama qaala hadihi lmaqaala warkan buu yidhi baa la yihi laakiin waxa weeyaan uun ibnu caiya isaga fi lmuxarar lwajiiz arrintaa waa daciifiyey qaaluu waxay yidhaahdeen markaa lain akalahu lawallaahi in akalahu haddii uu cuno adiibu yeyga wa naxnu anaguna cusbatun jamaaco aan nahay inaa anagu idan markaa lakhaasiruuna kuwa khasaaray oo ducafoo tabar daran oo doqomo ah baan nahay markaas falamaa dahabuu bihi waajmacuu an yajcaluuhu fii hayaabati اljubbi waawxaynaa ilayhi latunabi'anahum biamrihim hada wahum laa yashcuruun falamaa markii dahabuu bihi ay la tageen yuusuf waajmacuu ay goosteen an yajcaluuhu calaa an yajcaluuhu inay yeelaan isaga yuusuf fii hayaabati ljubbi ceelka mugdigiisa inay yeelaanna ay go-aansadeen wa awxaynaa ay awxaynaa waanu u waxyoonnay ilayhi ilaa yuusufa yuusuf baan u waxyoonnay latunabbi'anna lawallaahi yatunabbi'anna waad u khabri doontaa hum iyaga biamrihim arrinkooda haadaa kan abaad ugu warrami doontaa mar dambe wahum iyaguna laa yashcuruuna aynan ogeyn waana marka suuradda aakhirkeeda ta ku imaan doonto qaala hal calimtum maa facaltum biyuusufa wa akhiihi id antum jaahiluun ayb midaas waaye marka midaallo uu tilmaamayo ayb falamaa markii dahabuu bihi ay la tageen wa ajmacuu ay goosteen oy go-aansadeen an yajcaluuhu calaa an yajcaluuhu inay yeelaan yuusuf fii ghayaabati ljubbi ceelkii mugdigiisii dhexdiisa inay yeelaan markay go-aansadeen oo ay sidaas yeeleenba wa awxaynaa waawdu marka waa silo waay bimacnaa awxaynaa waay sidaa markay yeeleen awxaynaa ilayhi yuusuf baanu u waxyoonay waxaa laga qaadanaa marka meeshaan yuusuf nebinimada inuu helay isagoo yar ceelka isagoo ku jiraa loo waxyooday nebinimada meeshaasuu ka helay marka risaalada iyo wax amridda haba iska dambaysa iyo latunabbi'anahum waad u khabri doontaa biiyaga biamrihim arrinkooda haadaa kan ah yaad u sheegi doontaa wahum iyaga oo laa yashcuruuna aan dareemaynin oo iyaga markaa aan ogeyn wa jaa-uu abaahum cishaa'an yabkuun wiilkii marka meeshii bay ku rideen ceelkii bay ku rideen oo xar iyo neef bay intay gowraceen dhiiggii bay qamiiskiisii marmariyeen markaas bay marka nebiyullaahi yacquub u yimaadeen intaynan soo gaarinba marka iyagoo oynayo ayay u yimaadeen wa jaa-uu way yimaadeen abaahum aabbahood bay u yimaadeen cishaa-an xilli cisho dhexdiis ayay u yimaadeen yabkuuna xaal ay ooynayaan iyagoo ooynayo qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaanaa aabbaheenow inaa anagu dahabnaa waxaanu doonnay nastabiqu inaan tartanno wa taraknaa waan ka tagnay yuusufa yuusufna mataa cinda mataacinaa alaabteenna agteedaan uga tagnay fa akala waxaa cunay hu isaga addi'bu iyeygiibaa cunay wamaa anta adiguna ma tihid bimu'minin ku rumaynaya lana anaga noo rumaynayo warkeennaasna ma tihid walow kunnaa aanba ahaanee saadiqiina kuwa run sheegaya xitaa haddaan nahay noo rumayn maysa ayb wa jaa-uu way yimaadeen calaa qamiisihi qamiiskiisii bay la yimaadeen bidamin dhiig bay kula yimaadeen wa jaa-uu way la yimawaxay la yimaadeen calaa qamiisihi qamiiskiisii bidamin dhiig bay kula yimaadeen isagoo qabo dhiigga oo kadibin makduubin fiihi lagu been sheegay ama dii kadibin been u saaxiiba qaala wuxuu yidhi bal sawalat bal iskaba daarinku sidaa inuu yahaye sawalad way qurxisay lakum idinka anfusukum nafihiina amran arrin bay idiin qurxisay fa sabrun fa amrii aniga amarkayga iyo sha'nigayga sabrun sabar weeyaan sabarka oo jamiilun qurux badan wanaag badan wallaahu allana almustacaanu waa midka la kaalmaysto calaa maa tasifuuna waxaad sifaynaysaan loo kaalmaysto ayb marka alla wuxuu leeyahay markay sidaa yeeleen wajaa-uu way yimaadeen abaahum aabahood bay u yimaadeen cishaan xilli cisho dhexdiisa yabkuuna iyagoo ooynayo meeshaan marka waxaa laga qaadanayaa ooyin qofka inaan waxba lagu siinaynin looguna rumeyneynin warka uu sheegayo leanna dadka maxaa yeelay qof waxaa jira intuu xaqdarro gala haddana ooynayaa jira oo aada u malaynaysa isagaba in yacni laga gardaran yahay isagana uu gardaran yahay saas darteed marka ooyinta qaadina wax ku xukumi maayo ooyin iyo waa lay dhacay iyo halkaasay ka dhacday iyo ooyin bimujarad ooyin wax ku xukumi maayo oo hadda waa kuwaana kuwan waa ooyinayaan haddana maca daalika been bay ku socdaan ooyintu marka iyada waxba laguma dhisay qaadigu gartuu dhegaysanayaa kana waa dhegaysanayaa kana waa dhegaysanayaa gartiibuu qaadayaa markaasi sida sharciga iyo qawaacidda sharciga isagoo ku socdo ciddii xaq lahu xaq siinaya sida ay la tahay isaga laakiin hebel waa ooyey iyo hebel yacnii ama qofkii oo dhaawac qabo waxaa laga yaabaa ninkan ou haysto isagu inuu wax kale kusoo sameeyey lama oga ayb marka garta dhegaysi bay u baahan tahayo ooyinta iyada inaan waxba lagu xukumeynin baa laga qaadana qurdubi wuxuu leeyahy ooyintu mid layska keeno tabaaki ayaa leeyahay iyo mid iyadu marka run ku timaado inkastooy labadaas ooyin isku ekayn xataa oo la kala garan karo haddana yacni ooyinta iyada keligeed wax laguma dhisayo bani aadamku marka waxaad arkaysaa qadiyad iyo garb buu keensanayaa dhibuu sheeganayaa waa cabaadayaa markaas qofku waxaad moodaysaa war qofkan alla waaba laga gardaran yahay ad is leedahay sida uu u hadlaayo iyo dhibka uu muujinayo iyo qadiyadii markaad dhaxda u gashana waxaad arkaysaa isagiiba inuu daalim yahay waana aragnay waxyaabahaas oo kale marka qofku yacni waa la dhacay iyo reer hebel waaye iyo kaasay ka dhacday iyo waxba laguma siinaayo qofka waxa wax lagu siinayo waxay tahay bayino inuu la yimaado ama yacni qaraa-intii wax lagu lagu siinayo inuu la yimaado ka kalena markaas yacni sidaas markaa loo saaro waxa lagu sheeganayo haddii bayino uu keeni waayena kan inuu ka dhaarto soco halkaas ku dhaqaaq la yidhaha marka ayb sharcigii marka waxaa weeyaan calaamo ooyintan iyo waxaan kaloo dhan iyo sheegashada iyo qofna waxba lagu lagu siin maayo dadkuna qof ma daalim iyo madluum intaba waa isugu jiraan ummadaha ayb wajaa-uu abaahum aabahood bay u yimaadeen cishaa-an fii cishaa-in cisho dhexdii ayay u yimaadeen yabkuuna xaal ay ooynayaan qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaanaa aabbaheenow inaa anagu dahabnaa waxaan doonnay nastabiqu inaan tartanno wa taraknaa yuusufa yuusuf ayaan ka tagnay cinda mataacinaa alaabteenna agteedaan uga tagnay fa akalahu waxaa cunay adiibu yeygii baa cunay wamaa anta adiguna ma tihid bimu'minin lanaa mid noo rumaynaya ma tihid oo arrintan iyadaa noo rumayn maysid qaraa-in iyo waxbay dabcan ku fahmayaan iyo iyagiioo is-og laftooda ayb walow kunaa wain kunaa aanba ahaana saadiqiina kuwa run sheegaya marka haddii la yidhaahda kayfa qaaluu liyacquub say yacquub u dhaheen anta laa tusadiqu saadiq yacquubow qof run sheegaya adiga ma rumaysanaysid say u dhahayaanna qiila waxaa la yidhi macnaahu inaka tatahimunaa waxay ka wadaan waana tuhmaysaa fii hada alamri arrinkan waa nagu tuhmaysaa liannaka khiftanaa fi fi libtidaa'i markii horena annaga waa naga cabsatay watahamtanaa fii xaqihi waana nagu tuhumtay shanigiisa waa arrintu marka waa tuhmad macnaha kama wadaan qof run sheegaya adiga ma rumaysatid kama wadaane ee waxay ka wadaan waadna tuhmaysaa amase waxay ka wadaan laa tusadiqunaa na rumayn maysid liannahu laa daliila lanaa calaa sidqinaa innaga hadda daliil uma hayno runteenna daliilshaanaan haysanaa ma dhihi karno ee wain kunaa saadiqiina cinda allaahi runba aanba sheegna ilaahay agtiise haddaan doonno haddana adigana rumaysan maysid maadaama aanan daliil haynin inaysan daliil hayninna waxaa ku tusayo qamiiskiibay marka dhiiggii soo marmariyeen mana jeexjeexna see marka loo cunay marka qamiiskii waa fayoow yahay dhiig unbaa korka uga yaalla wax calaamad kama muuqado jeexjeexmitaan iyo waxyaabahaas buu ku tuhmay nabiyullaahi yacquub meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qaraa-inta in wax lagu dhisan kara mararka qaar qaraa-inta qofka yacni waxyaabaha qadiyadda ku xeeran qaadigu markuu qadiyad dhegaysanayo qaraa-intana waa fiirinaya mararka qaar baa laga yaabaa shaygan soo saaridiisu inay adkaato laakiin qaraa-in lagu soo saari kara qaraa-intu marka waawaa waa tubta unbaa lagu raadinaya oo qisadii nabiyullaahi sulaymaan iyo daawuud nabiyullaahi daawuud waa tuu laba haween cunug yar u kala xukumay tii weyneyd buu u xukumay sulaymaan bay soo mareen markaasuu wuxuu yidhi cunugan haddaan laba idinkaga kala dhigo adna nus kusiiy adna nus qaadata ka waran tii weyneyd waxay tihi waa ogolahay midii kalena waxay tihi ha kala goynina sii qaraa-intu marka wuxuu u fahmay marka midaan yar inay dhashay baab dhan baana marka alimaam ibnulqayim uu uga warramay arrintaasoo wuxuu ku magacaabay kitaab la yidhaha aduruqu alxukmiya fi siyaasa sharciya buu leeyahay kitaabkaa marka wuxuu uga warramaa qaadigu inuu qaraa-in fiiriyo marka uu wax xukumayo uusan noqonin qof iska dhoohan oo aan waxba fahmaynin qaadigu inuu ahaada lama rabo qaraa-inta meesha ka socoto iyo dadkan siday u socdaan iyo baaritaano kale iyo waxyaabo kale inuu galo qaraa-intu marka waxay ku hanuuninaysaa waxyaabo badan mararka qaar nin baa markhaatiyaalow keensanaa been waay markhaatiyaalkii waa la waa markhaatiyaal ayaga lacag lasoo siiyo been furayo haddii xaggii xagga loo kala dhigo adna halkaa tag la yidhaah qadaayaad kale iyo qaraa-in kale iyo waxyaabo kale la weydiiyo waxaa laga yaabaa marka inay isku dhex daataan qofku marka waa la garan karaa inuu been sheegayo iyo in kale qaraa-in waa lagu garanayaa qaraa-intaas marka qaadigu wuu ku soconayaa yacni waa dariiquu ku falanayaa ayb marka qamiis dhiig leh oo aan jeex jeexnayn qariino weyn weeyaan inay been sheegayaan ayb wa jaa-uu calaa qamiisihi qamiiskiisii bay la yimaadeen bidamin dhiig isagoo marka uu yahay korkiisa dhiigga oo kadibin makduubin fiihi lagu been sheegay qaala wuxuu yidhi bal e sawalad way qurxisay lakum idinka anfusukum nafihiina amran arrin bay idiin qurxisay fa sabrun fa amrii aniga amarkayga ama fa calaya korkayga sabrun sabar baa ah sabarka oo jamiilun qurux badan oo wanaagsan wallaahu allana almustacaanu midka la kaalmaysto waay calaa maa tasifuuna waxa aada sifaynaysaan laga kaalmaysto wa jaa-at sayaaratun fa arsaluu waaridahum fa adlaa dalwa wa jaa-at waxaa timid sayaaratun socoto ayaa timid fa arsaluu waxay direen waaridahum midkoodii u aroorayay oo kan yacnii ceelka usii hormarayo oo meeshii sii hagaajinayo wadaantii iyo sii xirxirayo ee wadaantii markaa ceelka sii gelinayo kaas waayo marka waaridahum fa adlaa wou diray dalwahu wadaantiisiibuu tuuray ou diray oo ceelkiiba u diray filbiiri qaala wuxuu yidhi yaa bushraa bishaaray uxdurii kaalay oo xaadir haadaa awaanuki watigee waqtigaagii waa la joogaaye haadaakani ghulaamun wiil weeyaan wa asaruu way siraysteen hu isaga way qariyeen bidaacatan jaaciliihi xaal ay yihiin kuwii ka yeelaya iyaga bidaacatan badeeco kuwii ka dhiganayo iibsanayo wallaahu allana caliimun kii ku cilmi badan waay bimaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan marka nabiyullaahi yuusuf marka ceelkii baa laga soo bixinayaa wuxuu gelayaa marka gacan dadaad ayb wa jaa-at waxaa timid sayaaratun socoto fa arsaluu way direen waaridahum koodii aroorayay ee jamaacada isla socotaba ninka kasii horeeyo ee biyaha iyo meesha wadaanta iyo waxaa usii diyaarinaya fa adlaa wuu tuuray dalwahu wadaantiisii buu riday oo filbi'ri ceelkiibuu ku riday qaala wuxuu yidhi yaa bushraa xarafkan marka yaa bushraana waa la akriyay yaa bushraayana waa la akriyay yaa bushraa marka marka la yidhaha macnuhu waxay tahay yaa xasratan cala alcibaadi oo kale waay qaala wuxuu yidhi yaa bushraa alla bishaaraay uxdurii kaalayoo soo xaadiro imaaw haadaa waqtukii waqtigaagii waaye macnuhu marka sidaas weeyaan haadaakani ghulaamun wiil waay wa asaruu way siraysteen ilaa saddex tafsiir baa meeshan ku jirto waxa qarsaday yaa waaye saaxibu dalwi wadaanta kii tuurtay oo soo helay baa qarsaday tafsiir sidaas buu leeyahay waana mujaahid tafsiirkiisa tafsiirka labaadna wuxuu leeyahay wa asaruuhu ay waxay qariyeen asaruu beycahu beeciisii iyo gadidiisii bay qarsadeen oy siraysteen qataada isagana sidaa leh tafsiir saddexaad oo ibnu cabaas wataa jiro damiirkan waawda wuxuu u laaban wuxuu ka tarjumayaa ikhwatu yuusuf meeshii bay joogaan nimankan bay arkeenoo wadaantii riteen cunugan baa soo baxay markaasay waxay yidhaahdeen addoon naga soo dhuuntay waaye naga iibsada sidiisaba gata oo iibsada way gateen mar labaad marna marka ceelkii bay ku rideen markii labaadna waa iibsadeen tafsiirka ibnu cabaas sidaas wa asaruu way qarsadeen hu yuusuf bay qarsadeen bidaacatan jaaciliihi iyagoo ka dhiganayo ka yeelayo bidaacatan badeeco wax la iibsado iyagoo ka dhiganayo wallaahu allana caliimun mid ogaal badan waayo bimaa waxa yacmaluuna ay samaynayaan washarow way gateen hu isaga bihamanin bay ku gateen lacag lacagta oo baksin aada u liidato ayb ayay ku iibiyeen ayb liidashana dabcan waxaa loogu tilmaamaya qof xora in la gato waa xaaraan ayb washarow way iib way iibiyeen hu yuusuf bihamanin bay ku iibiyeen qiimi qiimaha oo baksin liito daraahima bay ku iibiyeen daraahim daraahimta oo macduudatin la xisaabo oo gacanta lagu tirin karo ayay ku iibiyeen wa kaanuu waxay ahaadeen fiihi fii sha'ni yuusufa yuusuf sha'nigiisa min azaahidiina kuwii liidayay ahaadeen oo kuwii markaa ka ilaabaya oo nacayayba ahaadeen ayb ilaana hadday agtoodu qiimo uu la leeyahay maynan gadeen waxaana maynan ku gateen ayb meeshaas marka qurtubi mas-aluu ka bixiyey fiqhi ahoo masaladu waxay tahay maadaama hadda nabiyullaahi yuusuf uu ka qiimo badan yahay daraahim haddana daraahim lagu kala gatay mas-alow meesha ku keeno wuxuu yidhi qofka haddii shay qaali a lacag yar laga siisto beecaasi ma laasimayaa mase waa beecaasi waa lagu noqonayaayo khiyaar buu leeyahay qofku markuu ogaado qiimaha in lagu siray ama lagu baksiyey khiyaar ma yeelana maalig iyo shaafici iyo waxay u badan yihiin madaahibtu inuusan khiyaar lahayn khiyaarul qabni wax la yidhaha ma jiro ninku hadduunan waalnayn uu fayow yahay shardi ounan gelin suuqan inaad tagto adiga haddii lagu lagu yidhi shaygan intaan waayo biimkaanika inaad iska gorgoriso inaad shaygii meelo kale kasoo fiirfiiriso haddii marka aadan fiirinina iska gadato shaygiioo hal dir hal shilin ah yacnii shaygiioo toban kun oo shilin ah haddii hal malyan lagaa gato adiga lee waayo taas marka beecaas waa laazima lacagtii hala ii soo celiyo yacni shaygii shaygayga hala ii soo celiyo lacagtii hoo lagaa yeeli maayo xanaabilada laakiin iyagu waxay qabaan khiyaarulqabni waxaa la yidhaahdo oo haddii sidaas oo kale labadan shay farqiisaa u weyn oo u dhexeeyo waa qofku khiyaar buu leeyahay waxaana laga yaabaa inay daliil ahaan u keenaan xadiidkii ninkii beeca lagu khiyaani jiray ama beeca lagu yacni dagaa yiri ee nebigu uu yihi qul laa khilaaba laakiin kaasi marka shaafici iyo waxay leeyihiin khiyaarkiisu khiyaaru shardi ayuu ahaa oo ninkan waa shardhistay laakiin haddaadan adigu shardhisanin beecuso u dhacayo ayb masaladaa meeshaan buu uga hadlaa marka qurtubi ayb wa qaala aladi ishtaraahu min misra halkaa ha joogo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed